دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kadib markii gawaari ay iskula dhaceen deegaano ka tirsan maamulka somalilan barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta lagu falanqeeyey jawaabihii uu ka bixiyey madaxweynaha dowladda federaalka su-aalo lagu weydiiyey kulan ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha askarta dowladda federaalka ku gaaray dagaal dhowr jeer lagu jebiyey oo shalay ka dhacay duleedka degmada xarardheere ee gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgalla oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka shan ruux oo basaasiin u ahaa maraykanka iyo qaar ka mida maamul goboleedyada ayaa shalay lagu toogtay fagaara ku yaalla magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qayb ka mid a silsilada quduufu shareeca oo lagu soo qaatay biyo-xireenka laga hirgeliyey buulafulay iyo mashaariic kale قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kadib markii ay gawaari iskula dhaceen deegaan uu ka arrimiyo maamulka somalilan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay wadada u dhexaysa magaalooyinka wajaale iyo kalabeydh waxaa ku geeriyooday shilkan inta la xaqiijiyey laba qof halka ay ku dhaawacmeen tiro saddex kale kadib shil ka dhashay gaari xamuul ah oo ku dhacay gaari kale oo marayey wadada u dhexaysa magaalooyinka wajaale iyo kalabeedh ee deegaanada somalilan dadkii dhaawacyada soo gaaray ayaa loo qaaday goobaha caafimaadka halka labada qof ee geeriyootay la dhigay isbitaalka magaalada gabiley bilooyinkii lasoo dhaafay magaalooyinka somalilan waxaa aad ugu soo badanayey shilalka gawaarida dhowaan ayay ahayd markii afar ruux oo isku qoys ah oo kasoo jeeda wadanka yemen ay ku geeriyoodeen shil ka dhacay magaalada hargeysa barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta lagu falanqeeyey jawaabihii uu ka bixiyey madaxweynaha dowladda federaalka su-aalo lagu weydiiyey kulan ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ka waramaya mahad cubayd diiradda jimcaha oo ah barnaamij toddobaadle ah islamarkaana lagu lafaguro arrimaha muhiimka ah ee isbuuc weliba taagan ayaa maanta looga hadlay kulan dhowaan ka dhacay muqdisho kaasoo ay qabsadeen xasan sheekh maxamuud iyo shaqaalihiisa dowladda federaalka hase ahaatee laga dhigayay kulan dadweyne haddaba kulankaas iyo su-aalihii lagu weydiiyey xasan sheekh ayaa maanta lagu falanqeeyey barnaamijka diiradda jimcaha waxaana ka qayb galay waxgarad iyo aqoon-yahano soomaaliyeed iyadoo ay dhageystayaashu soo dhiibanayeen fikirkooda aqoon-yahan ibnulmuflix ayaa ka hadlay laba qodob oo uu sheegay inay ku dulwareegayeen su-aalaha la weydiiyey xasan sheekh waxaana ka mid ahaa hadaladiisii laba qodob unba u muhiimsanaa su-aaluhuna labadaa qodob bay ku dul wareegayeen labadaa qodob oo ah cadowga kusoo duulay waddanka iyo mowqifka ayaga ay ka leeyihiin in badanna uu ka meereysanhayo ka wareegahayay iyo nimankan dhallinyarada ah ee cadowga kasoo horjeeda waddankiina intiisa badan iyagu maamula markii laga hadlo koonfur ilaa iyo bartamaha soomaaliya laga hadlo ayagu maamula iyo cadaawadda uu u qabo iyo dhibaatada ay maxaa la yidhahda uu dareemahayo labadaa qodob unbay horta wuxuu labada saac uu ku bixiyay labadaa qodob markii lasoo duuduubo unbay kusoo aruurayeen haddii la yidhahdo amni waa laga hadlahayaa haddii la yidhahdo waxaa laga hadlaya ciidamo soo duulay iyo kuwo horloola in la keeno la rabo haddii laga hadlayo reer galbeed iyo taageeradood iyo gaaladan kalente ee la socota haddii laga hadlayo murtadiinta iyo weerarka ay qaadeen iyo wixii iyo cidda maamulaysa ee dhaqaalaha ku bixinaysa dabada ka waday aqoon-yahan cabdi muuse ayaa isaguna ka hadlay dowladda imaaraadka carabta iyo dhibaatada ay ku hayso muslimiinta iyo sida ay ula shaqayso shisheeyaha una hirgeliso danaha ay gaaladu ka leeyihiin wadamada muslimiinta dowladda imaaraadka carabtu waxaa kale oo ay ka dhistay waddankaasi yeman ciidamo iyada hoostaga oo u badan calooshoodu shaqaystayaal ay ka keentay guud ahaanba caalamka gaar ahaanna sida la sheegayo wadamo afrikaana ay u badanyihiin eeshiya labadaba sarkaal sare oo ka tirsan ciidankii hore ee cali cabdalla saalax haatanna ka mid ah saraakiisha aan wax xila ka haynin wadankaasi yeman ayaa dhowaan iyadoo soo xiganayso warbaahinta caalamka qaarkood waxa uu sheegay in imaaraadka carabta uu ku bixiyey wakhtigan saddex bilyan oo dollar sidii uu afti uga qaadi lahaa qeybaha koonfure ama gobolada koonfureed ee dalka yeman sidii ay gaar iskugu taagi lahaayeen ayna u noqon lahaayeen waa sida uu sheegaye dowlad ka madax bannaan yeman inteeda kale nabadoon cabdulaahi axmed faarax kufridiid oo aada ula yaabay xasan sheekh iyo waxa uu ku hadlaa ayaa ku tilmaamay inuu yahay nin waddankiisa khaa'imay oo aan xataa reer tolkiis waxba u qaban shaqadii ay heysteenna ka ciiriyey adeer waxa waa khaa'inu waddan khaa'inu waddan ee, dadka intii ogeyd way ogeyd intaan ogeyn baan ogeyne hadduu jiro khaa'inu waddan waa khaa'inu waddan ee, marka laba qodob baa aada ula yaabay adeer qodob waxa weeye wuxuu yidhi annagiyo etoobiya sagaashankii baan heshiinay qodobna wuxuu yidhi ee, anigu waxaan shaqada siinayaa dadka aniga xigaaladayda ah ayaan shaqa u yaan kaloo wax siinayaa buu yidhi haddaanaan ayaga siin marka waxa weeye labadaa qodobba waxay la yaabka iigu keeneen waxaanu xasuusannahay shan kun iyo tiro ka badan inuu dekadda ka caydhiyey oo- oo oo turki ugu daneeyey oo dhaxal ahayd oo weligood abad abad markii dhinto wiilkiisu qabsan jiray markuu odagu ah- oo- oo howlgab noqdo wiilku qabsan jiray la kala dhaxli jiray eh, dekadda soomaaliyeed joogi jiray subax inuu hal subax ka dhoobay oo intii qoys halkaa ku noolayd uu cayr dhigay iyo gaajo iyo qaxooti faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha askarta dowladda federaalk ku gaaray dagaal shalay ka dhacay duleedka degmada xardheere ee gobolka mudug ugu yaraan afar ka mid ah askarta dowladda federaalk ah oo laba ka mid a ay saraakiil yihiin ayaa lagu dilay dagaalka waxaana uu dagaalkan si gaara kaga dhacay deegaanka faarax aadan oo dhaca duleedka degmada xardheere ee walaayada islaamiga ah ee mudug sidoo kale laba ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay dagaalka dadka ku dhintay dagaalkii shalay ciidamada dowladda federaalk ku gaaray duleedka xardheere waxaa ka mid ah cumar cabdulaahi ciidle oo ahaa horjooga ka tirsan maleeshiyaadka macawisleyda iyo maxamed cabdulaahi xasan cabdi oo ahaa sargaal ciidan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk sidoo kale waxaa ka mid ahaa cabdikawaanle oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk gaar ahaan kuwa loogu yeero gorgor dhanka gobolka bakoolna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal culus ku qaaday xero ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen xero ku taalla degmada ceelberde halkaas oo ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee lagu weeraray xala ceelberde shan ruux oo basaasiin u ahaa maraykanka iyo qaar ka mida maamul goboleedyada ayaa shalay lagu toogtay fagaara ku yaala magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi magaalada jilib ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa shalay galab ka dhacay xukun xaduurriddo ah oo lagu fuliyey shan nin oo basaasiin u ahaa maraykanka maamulka koonfur galbeed iyo kan jubbaland fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey boqolaal dadweyne ah si ay u daawadaan falka toogashada ah ee lagu fulinayey raggan indhaha u ahaa shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo sidoo kale maamulada u shaqeeya jawaasiista ayaa ahaa kuwo howlo badan u qabtay shisheeyaha iyagoona sabab u noqday inay shahiidaan muslimiin badan oo uu duqeeyo maraykanka waxaana dadkaas oo ay sababsadeen ku jira hogaamiyihii weynaa sheekh maxamed dulyadayn kaasi uu maraykanku ku duqeeyey deegaanka buula gaduud ee duleedka magaalada kismaayo jaasuuska koowaad ee magaciisa goobta laga yeeriya ayaa ah cabdilcasiis aadan moxamed wuxuu ahaa basaas u shaqaynayay maamulka jubbaland muddo sideed bilood ah garsoore ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo goobta ka aqriyay xukunka maxkamadda ayaa wuxuu soo gudbiyey howlaha uu ninkan faraha kula jiray xilligii lasoo qabanayey intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysan cabdicasiis aadan maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa i soo wacay nin la yidhaahdo siyaad iley oo ka tirsan murtadiinta jubbaland wuxuuna ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala yihiin sida tan waxaan u gudbiyey xogta ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo joogay isgoyska xabaal koofi kadibna halkaas weerar ayaa ka dhacay rag ayaana ku shahiiday wuxuu wax iga weydiiyey dulyadayn waxaana ku dhahay waan soo raadinayaa muddo kadib ayaa waxaan arkay dulyadayn oo safar ah waxaana u gudbiyey xilliga uu ku beegan yahay buula guduud sidaas ayaana lagu duqeeyey jaasuuska labaad waa cumar cabdi aadan oo u shaqaynaya maraykanka iyo maamulka jubbaland muddo saddex sano ka badan ayuu ninkan faraha kula jiray arrinka lagu soo qabtay garsooraha ayaa ka waramaya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cumar cabdi aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista riddada iyo maraykanka intaba waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin lagu magacaabo cabdulaahi ilka case oo ka tirsan jawaasiista jubbaland wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno mujaahidiinta waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala yihiin sida tan waxaan u gudbiyey nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta kadib waxaa lagu duqeeyey magaalada jilib dhaawac ayaana ka soo gaaray jaasuuska saddexaad oo u shaqaynaya maraykanka iyo maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu magacaabaa maday ibdow madow wuxuuna ka dambeeyey duqaymadad muslimiin ah oo maraykanku ku gumaaday garsooraha ayaa sharxaya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysani maday ibdow madow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanaa jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta jubbaland aniga oo jooga kismaayo ayaa waxaa shaqo ciidannimo ii soo bandhigay niman ka tirsan booliska murtadiinta jubbaland waana ka aqbalay waxaana ka mid noqday ciidanka ku sugan baar sunguuni kadibna waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo axmed muuse oo ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay kadib wuxuu ii soo dhiibay afar shariixo waxaana la soo aaday wilaayada jubbooyinka duqaymaha aan ka dambeeyeyna waxay kala yihiin sidan waxaan shareexada koowaad dhigay halka loo yaqaano buulo cimbi meel u dhow rag halkaas degganaa waana la duqeeyey mustafa isxaaq xasan ayaa noqday jaasuuskii afaraad ee magaciisa lagaga dhawaaqo fagaaraha jilib wuxuu ninkan muddo u shaqaynayay maamulka koonfur galbeed waa kan garsooraha oo ka waramaya waxaa maalin maalmaha ka mida shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo xasan anteeno oo ka tirsan murtadiinta waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin sida tan waxaan macluumaad ka gudbiyey ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo meel degganaa waxaan u gudbiyey xogta rag ka tirsan mujaahidiinta iyo magacyadooda waxaa kaloon shirqoolay rag ka tirsan xisbada wilaayada baay waddada ayaana loo galay waxaana ka dhacay goobtaas dagaal waxaana ku shahiiday hal qof jawaasiista fagaaraha jilib shalay lasoo safay jaasuuskii ugu muddada dheeraa dhanka la shaqaynta maraykanka wuxuu ahaa xuseen cumar yuusuf waana ninkii shanaad ee magaciisa fagaaraha laga yeedhiyo waa kan garsooraha oo ka waramaya falka uu ninkan ku kacay maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan is aragnay taliyaha booliska wallaweyn maxamed cabdulle wuxuuna ii soo bandhigay in aan la shaqeeyo oo aan uga soo gudbiyo deegaanka caliyow baarow warbixin ku saabsan mujaahidiinta lacagna uu iigu siiyo waana ka aqbalay meelaha aan u soo sahmiyey waxaa ka mid ahaa caliyow baarow oo saddex jeer ah waxayna ka qafaasheen labiyo toban qof oo dadka deegaanka ah dhac iyo burburin hanti garsooraha ayaa fagaaraha markan wuxuu kaga dhawaaqayaa xukunka maxkamadda iyo halkii loo daliishaday maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah المراجع قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك التمهيد جزء الشناد صفحة سدح بقل يلح حكم كان وحو كسقنا ذي قرال waxaa la gudagalay fulinta xukunka oo ah toogashada jawaasiista dadweynaha ayaana ahaa kuwa allah subxaana wa tacaala weyneynayey horey fagaarayaal ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa uga dhacay xukunna kuwan la mid ah oo lagu laayay rag basaasiin u ahaa shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale maamulada la shaqeeya mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qayb ka mid a silsilada quduufu shareeca oo lagu soo qaatay biyo xireenka buulafuulay laga hirgeliyey iyo mashaariic kale cabdulaahi soomaali ayaa ka warramaya
بسم الله الرحمن الرحيم
ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولاية كل خلقه بنديه filimka ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa lagu muujiyey wax soo saarka ka jira deegaanada ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin isagoona ah mid bulshada lagu dhiirigelinayay inay hore u socdaan isla markaasina ay u dhaqaaqaan dhanka tabcashada iyo weliba dhaqashada xoolaha
qofi marquuto gasiin ka wanaagsan wuxuu gacantiisa ku shaqaystay sidaas ayuu rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ku yidhi xadiid shariif ah isagoo ummaddiisa ku buurinaya ahmiyadda ay leedahay isku filnaanshaha iyo in la raadsado quud xalaal ah si la mid ah sida uu islaamku u buuriyey in adduunyada laga saahido aakhirana loo sahay qaato ayuu islaamku u dhiirigeliyey kobcinta dhaqaalaha iyo ka shaqaynta xirfadaha kala duwan oo ay ka mid yihiin tacbashada beeraha xanaanada xoolaha farsamada gacanta iyo ganacsiga intaba xiriirka ka dhexeeya cibaadada aakhiro iyo tacabka adduun ayaa ah mid ku salaysan manhaj iyo miisaan dheelitiran oo uu islaamku ku ilaalinayo xuquuqda allah iyo midda aadanaha intaba filimka ayaa waxaa ka soo muuqanaya kanaale ku yaala gobolka shabeellaha dhexe oo si aada dayactir loogu sameeyey si bulshadu wax soo saarkooda u horumariyaan kanaaladaas oo kale ah keliga shiinaha iyo kanaalka mahadaay muuqaalkan waxaa codkiisa lagu soo daray amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubayda wilaayaadka islaamiga ayaa taabageliyey mashaariic wax ku ool ah oo bulshada muslimkaa loogu adeegayo waxay taakulo u fidiyeen muslimiinta tabaallaysan iyo inta taagta daran ee ku nool dalka waxayna ku dadaaleen sidii ummaddu biyo ku filan loogu heli lahaa waxayna dayactireen kanaalada webiyada iyo marinadoodii waxay isu xilqaameen siday bulshooyinka muslimkaa ugu qaybin lahaayeen biyaha webiga waxay baadiyaha fog ka qodeen waro iyo ceelal biyood waxay u istaageen kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga ganacsigaasoo ah mid u hoggaansan tacaaliimta diinta islaamka iyo fiqiga mucaamalaadka ee diintu dhigayso ahna mid ka madax bannaan ribada rishwada iyo musuqmaasuqa iyagoo degmooyinka iyo deegaannada ka yegleelay ammaankii uu ganacsiga ku bullaali lahaa waxay bulshada muslimka ah ee wilaayaadka ku dhaqan ku dhiirrogeliyeen waxbarashada iyo aqoontii ubadkooda ku baraari lahaayeen waxay dhiirrogeliyeen tacbashada beeraha si ay bulshada muslimka u gaarto isku-filnaansho buuxda oo ay kaga kaaftoomi karto gacmohoorsiga shisheeyaha mashruuca ugu weyn ee muuqaalkan laga dheehanayo waxa weeye biyo-xireenka degmada buulafulay ee gobolka baay buulafulay inkastoo horey ay ugu tilay war dadku ay biyaha ka cabbaan haddana waxay ahayd mid ku yar oo aan dadka iyo dunyada kaafi karin sidaa aawadeed waxaa loo dooray in biyo-xireenkan weyn loo furo kaas oo ah kan soomaaliya ugu weyn xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa qarash fara badan ku bixisay waxaa muuqaalka lagu arkayaa baldoosarada iyo gaadiidka kale oo isdhaafdhaafaya iyo shaqada oo habeen iyo maalin socota meesha biyo-xireenka laga sameeyana waxay ahayd howd waxaana indhahaadu qabanayaan iyada oo la geedqaadayo injineer ogaab oo ka mid a injineerada mashruucan ka shaqaynayey ayaa waxa uu ka warramay arrimaha biyo-xireenka wartaan aa ujeeddaan oo baaxadeeda saan u weyn waa macal arjinaheedu waa shan boqol oo mitir gudahan oo qodan aad ujeeddaan waa afar boqol mitir iskuweer ah afar boqol mitir iskuweer ah oo joogeedanu intaan uu yahay saddex mitir uu yahay marka biyihii ka soo dhaco meeshaan say u soo galaan oo u buuxiyaan haddii ilaahay ogolaado subxaana wa tacaala meeshaan markii la bilaabayo hood bay ahayd hood ama duur ama meel geedo adag jaq ee bay ahayd geedqaad ayaa laga soo bilaabay geedqaadka markii laga soo bilaabay kadib aa qodis la bilaabay aa lagu noqday loo fasax aaday haddana lagu soo noqday marka shaqada markay aan soo koobo saan hore u sheegay afar iyo afar sideed bilood ayay shaqada maraysay sideed bilood ayaa hawshan lagu jiray intaasoo baldoosare intaasoo bokleme intaasoo baalooyne intaasoo baawuro oo nooc walba leh oo car- ciida qaadayay ayaa ka shaqaynayay alxamdulilah shaqadan waxay socotay haween iyo maalin shaqada haween iyo maalin waxaa loo in laqsi laga gaarsiiyo roobkan gu'a aan sugayn hadda in laga gaarsiiyo si ay ummaddii biyo u seegin sidaas darteed waxaan xoogga saarnay inaan haween iyo maalin laga shaqeeyo si dadka looga gaarsiiyo gu'ana wax u soo galan biyo ah ilaahan ka sugan subxaana wa tacaala warti waa diyaarsan tahay waxay sugaysa allah subxaana wa tacaala inuu soo waraabsho biyo soo gelsho insha allahu tacaala waxaan ummaddii ka rajaynaynaa inay u duceeyaan mujaahidiintii oo xilka korabka saaratay iyagoo xabada ridaayo oo gaalada hortaagan haddana islamarkaasna u adeegayo ummaddoodii oo maanta doortay inay dadkii biila'aanta ay ilaahay subxaana ka saari karaan ay ka saaraan weliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh jacfar abu xamsa ayaa muuqaalka ka soo muuqanayay isaga oo ka hadlay arrimaha biyo xireenka
runtii biyo xireenka saa araga haytan mayba wax biyo xireen eed iyo eedan baahad weyn eed iyo eedna an weyn ilaahay subxaana wa tacaalana makan iyo mujaahidiinta an suura geliyeyna ini hergeliyan biyo xireenkan oo kale ah ilaahay ayaa ka mahadsan subxaana wa tacaala runtii meelo mujaahidiinta may ku qabadayna howl eed iyo eedan bileeran mayna rajayana insha allahu tacaala ani nagada ka eedan manfacad badan nagadana biyo xireen eed iyo eedan ka diirsidaw insha allahu tacaala xarakatu shabaab almujaahidiin jazaahum allahu khayran yaa ilaahay waafajiyey ani biyo xireenkan iyo biyo xireene lamada ahaa hata yoona khadkaha ka jar insha allahu tacaala ani muslimiinta ansuubiyan an qabadan taasi may ka tusiyaase ihtimaamka iyo danaynta mujaahidiinta iyo eed iyo eedan danaya haayaan bulshadaas muslimiinta ani hormariyan nololiya ku fikiran walbarashadiya ku fikiran horumarsha ku fikiran dhaqaalaja ku fikiran sida aakhiradiyaaba an ku fikirayaano jihaad an geliyeeno diin an bareeno walbadan dhanaga aakhirad anka ka hormariyan salamada dhanaga kalena ani an hormariyan fadahayan sidoo kale odayaasha dhaqanka ee buulo fullay ee qabaa'ilada deegaanka ayaa iyaguna goobta ka hadlay ilaahayaa ka mahadsan waxaan leenahay boqolkiiba boqol mahaddaas waxaa iska leh xarakatulmujaahidiin ayaa iska leh waa dowladdii islaamka oo maana ilaahay waddanka ilaahay u keenow dowladdaasna insha allah ilaahay idingas haddii u nahay unooska hadalnay afka beeshiska hadalnay waxaan leenahay gacan furanaasaa ka dhowaan ilaahay baa gargaar lahaa wixii awoodaan aynu ka gargaarnayna go'aanaan waaye walaayadii aan jundigaday suubus barnaamiday suubus oo intaas tahjuud ay suubus alle subxaana wa tacaala ha barakeey ilaahay khayr ha siiy ka'anaad kor ahla ka dhege islaamka meelbus dhogay ilaahay guul ha siiy gaalada ilaahay hanuu jibiy barakii halna inta islaamka sanu daakhire nabadgelye halna alxamdulilah ilaahayaa ummad ilaahay sanu hanuuniy sanu ilhaamiy yaa sanu kordishiy yaa diini nu sheegta barakii halna iimaangaanga halna alxamdulilah ilaahay ha barakeey islaamka al ha barakeey islaamka al ha barakeey islaamka ha barakeey gaalada hla jibiy gaalada al ha jibiy intii bihiraankan oo alxamdulilah maskaada saakiris jundi ka bihis dhaqaale ka bihis ilaahay dawlo ee gacnaad kor arha ka dhige walaayada islaamka konaad kor arha ka dhige ilaahay ha barakeey ilaahay ha barakeey ilaahay ha barakeey mashaariicdani waxay ka mid yihiin kuwa horumarineed ee xarakadda shabaabulmujaahidiin ay u fuliso bulshada muslimiinta ah waxaana xusid mudan in horey loo fuliyey mashaariic uu ka mid yahay dhismaha isbitaalka weyn ee ku yaalla magaalada jirib kaas oo qarash fara badan ku baxay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa